waa runta kalfaliga baarlamaanka furitaankiisii waktigu ku beeganaa beri waa berito sababo jiro awgeedowna hadda halkaas maalin dib ugu dhacay waxaan rajaynaa kow iyo tobanka ama laba iyo tobanka labadaas mid inuu furmaad ula yidhaahdo oo baarlamaanka sababa u baaqdeen waxaa kamid a baarlamaankii oo hadda diyaarada sidii loogu daabulaayay macnaha loo raadinaa oo aysan u suurtoobeyn inuu jidkii oo maro ma garan
waa garta marka aha waa waa xagga amniga arrintaa xagga amniga waa tahay marka culeyskan amni ee wadada jowhar iyo muqdisho bilihii lasoo dhaafayba waa uu taagnaa marka waxaad iga warantaa bal xaaladaas haddaba lafteedu waatan saameynteedu taagan tahay oo kalfadhigii furitaankiisii dib u dhigtay marka xagga howlaha maamulka maxaa saameyna oo ay ku yeelan kartaa
wallaahi meelan amni ka jirin horta nolol kama jirto meel amnigu meel kastuu saameynaa bulshadii hirshabeellou saameynaa xibnihii mas-uuliyiintii labada golo ama wasiiradii ama baarlamaanka u saameynaa sababtoo anagu wadadan anagoona staff wadan oo gaari waalideena wadan haddaa wasiire iyo haddii xildhibaanataan mari jirnay saad la socotaba hadda waa tii wadada xaaladeedu adkaato rag badan lagu laayay oo ay ugu dambeeyeen labadii xildhibaanoo saaxiibadeeha iyo dhalinyaradii la socotay oo la dhihi kala lele labadii xildhibaan oo ugu qaalisaneed baarlamaanka hirshabeelle inay ahaayeen ayaga allaha u naxariisto iyo intii la dhimatay arrintaasna kollow markii baarlamaanka uu furmaa laga xisaabtamaya hadduu ilaa yidhaahdo cidaa ay khusayso sida wasaaradda amniga oo kale saraakiisha intaba waa lagula xisaabtama hadduu ilaa yidhahdo
waa tahay waxaanu ogeen dhismihii dowlad goboleedka hirshabeelle in wadadan caadi ay ahayd marka culeyskan amni ee hadda soo kordhay bilihii dambe maxaa loo sababeynayaa xildhibaana
wallaahi culeyskan muddo hadda sagaal biloodaba wuu jiray oo xukuumaddan dambe oo hadda madaxweyne maxamed cabdiwaali sidii loo dhisay culeyskan waa jiray waxaana loo sababay karaa oon dadaalkii laga rabay in laga sameeyo horumarka hirshabeelle xagga amniga in laga gaabiyey ayadaasaa sabab u ah hadda anagu dhiimayno ama madaxweynaha sabab ah ama ciddaa sabab ciddan kala xisaabtamin oo wasaaradda amniga wasaaradda amniga saraakiisha ku shaqada lahayd ama ciddii ku shaqada lahayd ayadaa laga rabaa markaas inay kula sii xisaabtanto haddii la yidhahdo waa tahay dabcan sagaalkan bilood ee dambe iyo dhismihii maamulka hirshabelle waxaa moodaa farqi dhinaca amniga ah inuu jiro wadada muqdisho iyo jowhar oo ah xarunta maamulka hirshabelle dabcan inuu ka jiro marka arrimahaas taagan amaba arrimahan hadda soo kordhay oo kale ma ma waxaa kuu muuqanaysa habacsanaan dhinaca amniga ah ama shaqadii ciidamadii iyo saraakiisha ammaanka qaabilsanaa laga rabay inay qabtaan oo aanay qaban ma ciidamo meelo ka baxay baa jirta oo horey dabcan waddada ugu sugnaayo markaa adinku dee baabuurtiin istaaf la-aan halkaa ku mari jirteen
wallahi horta gaabis wuu jiraa gaabis wuu jiraa waa runtaa sababtoo ah hirshabelle horta waxay kamid tahay maamul goboleedyada ay al-shabaabku ku xooga badan yihiin dhaqdhaqaaqna waa la bilaabay hadda bilooyinkii hadda bishii lasoo dhaafo ramadaankii iyo inkastoo dhaqdhaqaaqaas uu ka bilowday dhankaas gobolka hiiraan oo markii hore ay aada usoo kubaareeyeen al-shabaabku ay saddex degmo isku xireen sida degmada maxaas matabaan beledweyne intaba ay kala go-doomiyeen waad la socotaa in meesha dagaalo xoog lagu ka dhacay oo al-shabaabka si aada loogu jibiyey oo saddexdii degmo hadda isku socodkooda oo isku furmay markii dhinacaas howlgalku ka bilowday waxaa la rabay dhinacan gobolkan shabeellada dhexan in isaguna howlgalku si ulamid uga bilowdo kullow ayadaasna hadda maysan dhicin waana sababta keentay inay al-shabaabku soo kubaraan jidkii mas-uuliyiintu iskaga kala gooshiyeen ee labadii caasimadood tii soomaaliya iyo tii hirshabeelleba wadadii udhexaysay inay godo hadda markii hadda laysku tago oo fasaxii baarlamaanku waa dhamaadee golaha fulinta oo ugu horeeya madaxweynuhu oo ugu horeeya wasiirka amnigu abaan ka weydiinaynaa sababaha ay five kilomitr waayin meesha al-shabaabku ay ka kaluumaystaan wadadan isku xirta muqdisho iyo gobolka shabeellada dhexe sababta five kilomitr amnigeeda loo sugi waayo kollow anagu ma xakunno hadda ciidamada militariga oo joogo gobolkashabelle inkasta yihiin ciidamadeeni wiilasheena yihiin haddana wasaaradda gaashaaniga dowladda federaalk saa soo tagaan annagu cidda toos ula xisaabtamaynaa waa kuwa annaga aan doorane sida wasaaradda amniga oo kale saraakiishii hirshabeelle sababta ay ku dhacday oo intaasoo shan kilomitir ee intaasoo qof loogu dhimatay intaasoo gaadiida loogu baabiiyey ayagaan kula xisaabtamaynaa duleera markaan tagno ayagaana markay jawaabtii naga siiyana wax wax ka dhihi doonaa duleera waa tahay eh, laakiin xildhibaan en, arrintan soo mid khatara uma muuqato marba haddii en, weerarada iyo falalka amni darro ay ka dhacayaan eh, duuleedka caasimadii en, em, eh, hirshabelle ee jowhar
kusoo celi
arrintan en, weeraradan falalka amni darro ee ka dhacaya duuleedka en, caasimadda eh, hirshabelle ee jowhar eh, in xaaladdu ay tahay mid en, aada u culusoo ma muujinayso
wallahi way culus tahay way culus tahay sababtoo ah een, in wadadii la isaga kala gooshahay cabsi la-amnigeed ee baarlamaankii iyo goliga wasiiradii iyo madaxdii kale oo hirshabelle ay diyaarad isa kala gooshaa halka markii hore macal madaxweyneyaashu ay dhulka mari jireen een, culeyskeeday leedahay laakiin haddii ficil ay sameeyaan een, mas-uuliyiinta ay khusaysa arrintaas waxaan aaminsanahay ficilkeedu inaan culeys badan keenayn laga adkaan karo nimankan yaryar ee lasoo marin habaabiyey saacadana ay dhinac taa qaadanayn laakiin isku daygii sababta ay u sameyn waayeen ayagaa rameena wax ku weydiina duuleyda su-aasha ugu dambeysa oo aan rabo inaan ku weydiiyo waxa weeye haddii ciidankii dowladda ee kuwii milatariga ahaa ee gobolka ku sugan iyo kuwii hirshabelle haddaad iskaashataan ma kula tahay in amniga sidii hore lagu soo celin karo oo amni darrada laga adkaan karo
wallahi ciidamada militariga ee ku sugan een, hirshabelle iyo kuwa ay leedahay hirshabelle anigu kalsooni buuxdaan ku qabaa waxaan aaminsanahay inay saacado ay ugu xureyn karaan argagixisada deegaanada hirshabelle balse cilada jirtaa waxay tahay een, hirshabelle keligeed dhaqdhaqaaq argagixiso ma samayn karto sababtoo ah ayadoon goboladii maamul goboleedyadii diriska lahay aysan dhaqdhaqaaq ku socon sida koonfur galbeed oo aan xaduud leenahay iyo galmudug sababtoo ah een, hadda ayaa horeeta ciidamadan markii ay ku dhaqaaqeen deegaanadii hore oo aan kuu sheego gobolka hiiraan ka mid ahay ay tageen degmada een, soona moqokori ilaa mubaax ay tageen gurmudkii al-shabaab wuxuu ka yimid ilaa xarar dheere ilaa iyo wuxuu ka yimid bo-aale ma garan intaas intay isaga soo kala gooshaan marka oo dhaqdhaqaaqii si toosa unan uga bilaaban een, dowladaha deriska nala ah annagu dhaqdhaqaaq kastoon samayno waxay keenaysaa caqabadaas sababtoo ah een, dhan walba iskaga imaan karaan haddana annagu waxaan kalsooni buuxda ku qabnaa saacad kasta inaan inay inay ciidamadan ay ka adag yihiin een, al-shabaab wayna ka adkaa jireen waana ka adkaan doonaan balse mas-uuliyiintii oo amarkaas bixin lahayd ama howlahaas la rabay inay ficil ka muujiyaan ama xitaa ay ku wargeliyaan maamul goboleedla diriskana ay yidhahaan war annagu waan iska sifaynaynaa een, al-shabaabe adugkuna yaan dhankiina nooga mana mas-uuliyiintii dhila amaradaas bixi lahay ayagaa sababtay uga gaabiyeen aan rabnaa inaan wax ka weydiina haduu la yidhahdo marka meesha sugu tagno arrinkaasuna ma noqon doono arrin indhaha laga qabsan doono waxyaabaha ugu soo horreeya oo lixsaabtan kaa ayna lambar one nooga tahay haduu la yidhahdo